waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad ka jeediyey munaasabadda xuska sanad guridii afari lixdanaad markii calan soomaaliyeed oo xorah laga taagay dhul soomaaliyeed gaar ahaan gobolada waqooyi ee somalilan munaasabadaasi oo lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho islamarkaana ay ka qaybgaleen guddoomiyaha aqalka sare ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka hogaamiyaha s c khaatumo xubno ka socday labada gole safiiro iyo marti sharaf kale hogaamiyaha maamulka kumeel gaarka ah s c khaatumo cabdulqaadir firdhiye oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in isaga oo ka socda gobolada waqooyi ee dalka soomaaliya uu caawa ka qayb galo munaasabadda afari lixdan sano guridii ka soo wareegatay markii ay xoroobeen oo calan soomaaliyeed laga taago gobolada waqooyi ee dalka soomaaliya mudane madaxweyne dhammaan madaxda iyo martisharafta kala duwan caawa waxaan filayaa in aan ka duwanahay mas-uuliyiinta sannadkan iyo sannado fara badan oo tegey hadal ka jeediyey munaasabadan xuska maalinta xorriyadda gobollada waqooyi ee lix iyo labaatanka juun waxaa cawo iyo nasiib ah in aan ka imi anugu gobollada waqooyi ahay mas-uul xukuma gobolladii waqooyi qaybo ka mid ah midnimada iyo wadajirkuna uu yahay mabda'ayga islamarkaana ugu mudan in aan ka hadlo waxa midnimadu ugu fadhido qaranka soomaaliyeed ka reer waqooyi ahaan iyo ka shakhsi ahaan hogaamiyaha s c khaatumo waxaan dowladda federaalk ee soomaaliya madaxdeeda ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo guud ahaan xukuumadda federaalk ee dan qaran waxaan uga mahadnaqayaa mar kale in markii ugu horreysay taariikhda maamulka s c khaatumo oo ah qayb ka mida gobollada waqooyi lagu taageeray go-aankii shacabkaasi ay gaadheen iyo mabda'ooda midnimadoonka ah isla markaana la siiyey aqoonsi maamulku meelgaadh ah taas oo suurto gelisay in saddex iyo soddon sano kadib adeegyada dowlada dawliga ah laga bilaabo deegaanada maamulka s c khaatumo oo ugu dambeeyey adeegyadaasoo uu ugu dambeeyey uguna mudnaa in ay ardayda deegaanadaasi u fadhiistaan saddex iyo soddon sano kadib imtixaan dowladda federaalka ahi ay qaranka soomaaliyeed ugu tala gashay u dejisay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa sheegay in farqi weyn oo u dhexeeyo maalintii ugu horreysay ee ay xoroobeen gobollada waqooyi ee dalka iyo maanta la joogo laakiin kun sagaal boqol iyo lixdankii markii gobonnimada la qaadanaya dareenkii jiray ma ahayn ka maanta jira ee dadka lagu cabbirayo xilli dadku quluubtoodu iyo yuhuuntoodu iyo rabitaankoodu uu mid ahaa buu ahaa maalin bay ahayd dadka soomaaliyeed ka new york jooga ee ka xamaalanaya iyo ka cadan jooga iyo ka east africa jooga iskadaa kuwa dalka gudihiisa joogeen ay si weyn u sugayeen maalin bay ahayd qofka jawhar jooga iyo ka tiyoglo jooga iyo ka kismaayo dusheeda joogaa ay naawilayeen in inta gaar loo go'o meel ay reer waqooyi degaan lama sugayne in soomaaliya oo dhan laysu keenaa la sugayay xarunta maamulka gobolka banaadirna caawa inaynu intaa ku joogno oo madaxweynihii qaranka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaarihii iyo mas-uuliyiinta kale ay halkan fadhiyaan oo aynu u dabbaaldegayno calanka buluuga ceelkii hargaysana calan kale ka saaran yahay oo kalar kale leh oo ku dheehan taariikh murkacatay oo jirta ooaynu la noolnahay waxaa la rabaa dadka iyo hoggaankooda iyaga dood baana dhex taalla oo qadiyadana dhex yaalla dadkii la xaajoon lahaa waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo mas-uuliyadda baadigoobka xalowheladda qadiyadda iyo soo dabaalidda qarannimada mataqaana dhaawaca ku yimi kuma koobnaan karto madaxweynaho keliya ra-iisul wasaaraho keliya baarlamaankaoo keliya hoggaamada maamulkaoo keliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in soomaaliya aan lagu qasbin inay dib u saxdo wixii horey uga khaldoomay taariikh ahaan fariinta kalean dirayo qolo kalean u dirayaa oo riyoota iska riyoota qolaa riyootay waxay dhaheen taariikh baa naga khaldantay taarikh aan saxayna waxaan recorrection ku samaynaynaa historyga uu naga khaldamay marka taarikhdan saxayna qoladaas waxaan leeyahay haddii qola wax ka khaldantay oo historygu ka qaldan yahay anagu naga qaldan yahay ayaan la isdhaqdhaqaajin haddii qola wax ka maqan tahay wax ka maqan tahay oo ay u baahan tahay inay wax ka qaldamaysdaxdo annagu wax naga qaldan yahay oo wax naga maqan yahay aan aan hoos u dhigno halla halla caqligu ha soo noqdo annagaa wax naga maqan yihiin idinka wax idinkaga maqna marka waxay la tahay aan qoladaas waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ha ku qasbina inay hadlaan dadka soomaaliyeed yaan lagu qasbin inay dib xisaabtamaan dadka soomaaliyeed yaan lagu qasbin inay taariikhdii ka qaldantay ay saxaan marka qoladaasna intaasaan leeyahay ma hay fahmaan ama yaysani fahmi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyey xasiloonnida iyo horumarka ay ku tallaabsadeen gobollada waqooyi ee somalilan waxaana uu sidoo kale sheegay inay ka go'an tahay in la dhammaystiro xal uhelidda cabashadooda ku aadan dowladnimada iyo midnimada soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaa munaasabadda ka sheegay in walaalaha waqooyi taariikh iyo sharaf wanaagsan ay ku leeyihiin xuska munaasabadda lix iyo labaatanka juun baryahan walaalaha waqooyiga deggan ee aan mar walba sheego sharaf iyo karaamo iyo mudnaan inay ku leeyihiin xuska maanta aan joogno iyo calankaa buluugga ah sharaf iyo karaamo inay ku leeyihiin iyo taariikh inay ku leeyihiin weligeen waan xusi jirna waana xusnaa maantana waa xusaynaa libteeda iyo abaalkeeda ayagaa iska leh ummadda soomaaliyeedna way u haysaa laakiin waxaan rabnaa dee wanaaggii sidaa ahaa wanaag in lagu sii daro ee wanaag darre aanan looga talinaan rabnaa madaxweynaha waxa uu dhanka kale ka hadlay dagaalka dowladda ay kula jirto xarakada shabaab isagoona carabka ku adkeeyey in dagaalkaasi uu weli socdo islamarkaana ay sii wadayaan madaxweynaha ayaa dhanka kale soo hadal qaaday muranka iyo hamiga dhulka iyo badda ee etoobiya ay ku doonayso dalka soomaaliya isagoona beeniyey isaga ka madaxweyne ahaan uu doonayo in etoobiya uu siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya laakiin hal midaan soo qaadaya oo aan idhibtay oo aan ila qumanayn saxna aan ahayn saxna ma aha waa kuwa yidhi somalilan ama waqooyiga soomaaliya dhulka ku yaal iyo badda ku taallo annagu inaan bixinno ama muxuu ahay maamulka somalilan uu bixiyo ayuu diidan yahay xasan sheekho isagaa raba inuu bixiyo waa been beenlow nin dhintay iyo nin dheerow markhaati u qabsadaahaa la yidhi shalay berbere markii la bixinayey ma annagaa bixinay aan bixinno la-aanteen lama bixi karo miyaan dhahnay inta la qaybiyey sow xabashida maanta na haysato oo dhulka inay nus naga boobto rabtaa sow qayb lagama siin soomaali annagoo ah miyaa nalaga xusay oo wax nalaga siiyey miyaan dacwoonay oon eeteennay oon qaylinay oon waxaynay berbero waa dekad soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedaa iska leh nin kasta oo ajnabi ah boqol kiiba konton qolaa qaadatay soomaali aan ahayn boqol kiiba sagaal iyo toban kalena qolaa qaadatay haddii boqol kiiba inta badan xataa reer waqooyigu ay qaadan lahaayeen waa ammaanto ma lahayn maanta markaasaan muxuu ahay weliba intaan xafladaynaan waxay lahayn in boqol kiiba konton iyo boqol kiiba sagaal iyo toban boqol kiiba lixdan iyo sagaal in ajnabi qaato oo boqol kiiba kow iyo soddon soomaali ay qaadato yaan ku aamusnay lianna ajnabigaasi dekadda berbere inta rarto la guuro dalkiisii beri geysan maayo intay doontoba ha noqotee berbere dekad soomaaliyeed unbay ahaanaysaa maanta shalayna way ahayd maantana waa tahay berina way ahaan doontaa sidaas daraaddeed waxaanu aragnay dhismaha iyo horumarka iyo ballaarinta iyo xoogaysiga dekaddaasi iyo awooddeeda iyo ay xoogaysanayso walax soomaali u soo kordhayaan u arkaynay maslaxadda yartaha ee brofitka iyo faa'iidada la kala qaadqaadanayo ee ajnebigu ay badsadeen waxba umaanaan arkayn laakiin wixii asalka ahay inay noo harayaan ay noo yaallaan soomaali haddaan nahay yaan u arkayn
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali